muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada jowhar ee caasimada maamul goboleedka hirshabeelle waxaa ka socda dadaallo lagu dhisayo golo deegaan midaas oo loogu gol leeyahay in bulshada ay wax ku doortaan rabitaankooda waxaana dhowr jeer jowhar lagu qabtay tababaro dadka lagu barayo habka loo wajahayo nidaamka deegaan doorasho si looga gudbo nidaamka dastuuriga ah ee wax lagu dhiso haatan iyadoo barnaamijkaasi ay garwadeen ka tahay wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabeelle iimada dowladda federaalka maxamed cali caadle wasiihayaha wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka hirshabeelle wax uu ku nunuucsaday muhiimadda ay leedahay in bulshada dhexdooda ay doortaan dadkii hogaamin lahaa isagoo sheegay in sannado badan dalka uu burbur ku jiray wuxuuna ugu baaqay dadka ku nool hirshabeelle in ay la garab istaagaan sidii loo hirgelin lahaa golo deegaan oo loo dhan yahay waxaan ku soconnaa safar insha allahu tacaalaa aan rajaynayno in aan ummaddan horumarkeeda iyo meesha ay hiigsanaysa ay ku gaari doonta haddii ilaahay ka raalli noqdo waxaan u soconnaa waddankan dagaalka iyo dhibaatada ku jira soddonka sannadood in uu ka baxo oo u gudbo nabad iyo ma aragtay sidii baryahan wax laydinkugu sheegaaye iyo ma aragtay iyo horumar waxaan rabnaa inaan ka gudubno u malaymaayo weligiin cid adinku aad doorateen shaqa idinma qaban weligeed ma u malaynaya inay idiin qabatay qof socda oo meeluu ka yimid aadan ogaynna oo socdaa idiin imaanaayey wuxuu rabou idiin sheegaayey wuxuu rabou samaynaayey adinkuna wax la xisaabtama oo aad ku laheedeen ma jirin annagaan hadda joogna adinkuna ma doorana rabitaankiinna iyo xul adinku aadna soo xushaan kuma imaan waa joognaa maanta waxaan ku dheelayna waana dayayseen laakiin nama qaban kartiin waxaan u soconnaa in ma aragtay la gaaro dadaad adinku doorateen ood la xisaabtamaysiin oo haddii uu wax idinka khaldaadlidii albaabka ka bax waxaan rabnaa haddii ilaahay ka raalli naqdo in aan u gudubno kownsalkii dowladaha hoose oo adinku aad soo dooranaysiin intiinaan beledka joogta maahayna kuwa baadiyaha joogu ka imaana tuuladii ka soo bilaabane waa in qofka tuulada joogta wax doorto waa in qofka magaalada jooga wax doorto waa in qofka xoolaha ilaashanaya cidda masiirkiisa ka talinayso inuu asagu doorto meeshaasaan u soconnaa haddii ilaaha yidhaahdo maamulka hirshabeelle ayaa markii ugu horeysay ku guulaystay in degmada warshiiq ay ka hirgeliso nidaamka golo deegaan midaas oo bulshada degmadaasi u suurtagelisay in ay dhistaan oo ay doortaan ciddii hogaamin laheyd